allaha u naxariistee daa'uud cali masxaf wuxuu ku geeriyooday magaalada jigjiga maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka janawari sanadka labada kun iyo labaatanka waxaanu ku geeriyooday cisbitaalka weyn ee magaalada jigjiga sida uu ii sheegay liibaan maxamuud axmed oo ku magac dheer liibaan jigjiga kana mida bahweynta fanka soomaaliyeed ee magaalada jigjiga walaalo jigjiga wuxuu yimid kun iyo lix iyo tobankii yimid waxoogaabu joogay xaaskiisiina yar oo uu qabay iyo gabadh yaroo ay dhashayna way joogeen ilaa iminka maanta way nala joogeen wuu yar noqday wuu soo noqday haddana markaa soomaaliya u tegay may jabuuti buu aaday uu ka soo noqday waan gartaa kadib rasmi wuxuu degan yahaa jabuuti laakiin halkan socdaal buu ku iman jiray xaaskiisuna waa u joogtay maantana ilaahay tiisiiba ku keenay oo uu ku geeriyooday maalmahana wuu yar uu aad buu xanuunsanaa xanuun dee uu isagu aad yar qarsanayay ba ahayd laakiin uu dayeelsanayay kadib maanta ay tiisii noqotay isbitaalka weyn ee jigjiga ayuu ku geeriyooday waxaa intaan hadda ogahay waxaa nala joogtay gabadh uu qabay iyo gabadh ay dhashay baa nala joogay qooladii kalena waxay joogaan muqdishoay nagala soo hadleen wixii daawidiyo marka ilaa imisadii buu dhintay qiyaastii saacadda maad xasuusataa wuxuu dhintay labadii iyo barhkii duhurnimo ee xilliga geeska africa ha xilliga geeska africa hadda caruurtii baa soo socota iyo ehelkii baa soo socda aan wargelinay berri haddii ilaahay ma ay imanayaan xukuumadda deegaankuna aad bay isu hawshay oo booliiskii iyo kooxihii fanka iyo baabuurtii iyo wixii oo dhan baa la hawlgeliyey iyo dawladdii hoose aaskii bay kabaan inay si maamuus qaran ay u dhigaan marka ehelkiina waxaa laga sugayaa in xamar la geeyo oo lagu aaso iyo in halkan jigjiga lagu aaso go-aanka eheladu halkay ku gaadhaan ayaa lagu aasayaa hadda iyagaa war laga sugayaa allaha u naxariistee daa'uud cali masxaf waxay soomaalidu si weyn ugu xusuusataa kaalintii uu kaga jiray fanka iyo suugaanta soomaaliyeed isagoo gaar ahaan caan ku ahaa tumista kabanka amaba gitaarka samaynta laxanka ama habdhaca heesaha iyo luuqdiisa toolmoon oo uu ku luuqayn jiray heesaha qaarkood mustafe maxamed weris mustafe kiiko oo ah laxamiiste iyo fanaan muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen ayaa ka warramaya taarikh nololeedkiisa horta innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kolley waa la wada dhimanaya waddadaa waynu haynaa daa-uud waxa uu ku dhashay jawhar halkaasuu deganaayo uu ku barbaaray sida aanu sheekada ama isagu in badan iiga sheekeeyey isaga iyo maxamed aadan abdiid jamuuri koox badan oo halkaa ku jira inay ka mid ahayd gabadh uu qabi jiray xaaskiisa allahu naxariistee shoofta cabdikariin koox bay ahayn halkaa joogtaa sida uu ii sheegay cumar shuuli mar aanu sheekaysanay isaguba uu ii sheegay waxaa fanka ku soo daray dhinaca xagga waaberi ilaa siddeetankii ninka la yidhaahdo cumar shuuli maanta waxaa laga yaaba inuu nool ii maqlayo daa-uud in badan baanu wada shaqaynayna hargeysu nuugu yimid adigu labiyi siddeetankii dabayaaqadiisii isagoo la socda koox badan dabeed oo halkaa laga soo bedelayo markii isagu la keenay tiyaatarka hargeysa halkaasaan isku baranay anigu markaa saaxiib baanu ahayn aad iyo aad dadka aanu isku fahano ee aanu isnaqaano bu ahaa in badan baanu isnaqaanay markii dambe xamar baan tegey dadkii aad iigu soo dhaweeyey xamar inaanu macruuf ka noqonay buu ahaa waxaan joogay guurkiisii oon anigu weliba aan maaragtay goobjoog u ahaa uu guursaday leyle cumar dhuule saaxiib baanu ahayn intii imna aadan isiqaaniyo intii laba nin oo saaxiibo wada shaqeeya isiqaana baanu aada isku isku ahayn shaksi aada u wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa dadka ugu fiican cuudka kabalkaa la tumo mulaxan buu ahaa wanaagsan oo qaali ah oo laxan numcaan heesaa buu ahaa kitaarist uu ahaa oo uu ku fiicnaa falka qaybtu kaga jiraba aad iyo aad buu ugu fiicnaa qof walbana maalin buu ka tegayaa in badan oonan iyo isagu wada naqaanini way tegeen inaguna waa ka daba tegayna haddii ilaahay qadaro ilaahay waxaan uga baraya naxariistii janno inuu ilaahay siiyo ahad
allaha u naxariistee daa'uud cali masxaf wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyey ku noolaa magaalada jabuuti waxaana ka waraystay fanaanka weyn ee soomaaliyeed cabdinuur allaale oo ay muddo dheer is yaqaaneen sidoo kalena muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka wada shaqaynayeen magaalada jabuuti
innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun oo ka dhammaan waxaan ka xusoo dirayaa dhammaan eheladii ay ka baxay iyo qaraabadii gaar ahaana fanaanka soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool daafiheeda ayaan tacsi buuxda uga dirayaa daawud cali mascaf kulli nafsi daayiqata mowd naf walba wada dhamanaysaa dhimashada marka waxaan leena ilaahay naxariisana alla cabsiiyo isaga daawud kolley waa la iska dawanaxdinta baa lagu kala horeeyaa marka waxa weeye intaan anigu dee marxuunka ka aqaanay waxa weeye kolley muqdisho ahaan iyo hargeysa ahaan iyo jabuuti ahaanba waxoogaa baan ka ogaa sida aan warka ka qabo meelaha shan iyo todobaatanka afar iyo todobaatanka waktigaasu bilaabay sanka oo muqdisho ku bilaabay ururka dhalinyarta uu ku jiray heesaana uu ahaan jiray markaa isina kama kaba baranayo gitaarka isagoo heesaaniyo wuxuu ku jira wuxuu dhalinyarka ku jira ayuu soo galay gobolada waaberi taxaan baa laga qaaday sidaasuu gobolada waaberi kusoo galay muqdisho halkaasi waa yani sugalitaankiisii wuxuu yimid hargeysa muddo ayuu tiyaatarka ka shaqeynayay muddo aada u badan baan naskawna daawud daawud wuxuu ahaa ilaahay maxrif janaa allah ka waraabiyo nin musishan ah nin madaxiniisi ah heesaada warka dambe bilaabay ahay laakiin nin cudub cudubada sanka haya mid kamida buu ahaa ilaahay maxrifjana allah ka waraabiyo marka hargeysa muddo badan baan isku kulana rawaabihii badnaa iyo maxamadii badnaa hargeysa lagu sameeyey ka badan buu ahaa labadii kun wuxuu tegay magaalada jabuuti shirkiibu ka qayb galay soomaaliyada labada kun lagu qabtay jabuuti anu markaa jabuuti waan ka maqnaa waxaan joogay london hatii shawirkiisa waan la socday shirkii kasoo qayb qaatay shirkii markaa uu dhamaaday daawud calaf bin saxad allah naxariista wuxuu kamid noqday shaqaalaha dalka ee jamhuuriyadda jabuuti siiba akaadimiga dhaqankiiyo hiddaha wajiirka dhaqankiiyo hiddaha hoostaga oo fanaaniinta ah ayuu wax ka yarberberi jira kamanka akaademiga misida gaar ahaana waxa waxaad ka ahaa yani kooxda qaranka ee gacan macaan oo madaxtooyada ka shaqeysa allaha u naxariistay daa'uud cali masxaf wuxuu caan ku ahaa guud ahaan geyiga soomaalida waxaanuu muddooyin kala dambeeyey ka shaqeeyey magaalooyinka waaweyn ee soomaalida sida muqdisho hargeysa jabuuti iyo jigjiga oo uu maanta ku geeriyooday